kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinteena qurbe ee toddobaadka qormadeena toddobaadkan dhegeystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa siyaasadda dalka holland oo xisbiga beyveyvey afka holandiiska lagu yidhaahdo oo uu hogaamiye khilad filders uu soo bandhigayo siyaasad cusub oo uu doonayo inuu ku sharciyeeyo in dadka labada sinjiidood haysta tan dalka holland iyo midii ay asal ahaan ka yimaadeenba uu ka reebo inay codayn karaan ama loo codayn karo oo iyagu ay xil dowladeed u tartami karaan khilad filderis oo caan ku ah islaam nacaybka iyo kasoo horjeedka soogaleetiga ayaa arrintaasi soo jeedinayo waxaa qadka telefoonka ee magaalada hoofdalab dalka holland cali cabdi waare kana mid ah bulshada soomaaliyeed ee indheergaradka ee halkaas degan kuna takhasusay culunta siyaasadda khaasatan maamulka dowliga cali waxa uu dalka holland degan yahay muddo aada u dheer cali kusoo dhawow marka hore laanta afka soomaaliga v o a walaal jaamac waa ku dhowahay waana ku salaamay adigii tiimkaada ugu horeyn inta aanan khilad filders iyo xisbigiisa waxa ay damacsan yihiin u gelin sinjiyadda dalka holland ee uu damacsan yahay inuu dadka labada sinjiyadood haysta uu u diido inay xaq u yeeshaan inay codeeyaan ama loo codeeyo iyagu ay wax noqdaan sidee horta lagu helaa walaal jaamac waa su-aal muhiim ah horta runtii waddanka holland jinsiyadiisa ama in la noqdo waxaa lagu helaa siyaabo kala duwan jinsiyadiisa waxaa lagu helaa in markaan soo koobo saddex waxyaabood ayaa ugu muhiimsan oo ah in marka hore qofku uu u dhasho tusaale ahaan sida hadda aniga adiga aan u nahay soomaaliya oo kale aan soomaaliya u dhalanay macnaha qofku in yahay qof holandees u dhashay waxaa kaloo lagu heli karaa inuu doorto oo isagoo jinsiyad kale haysto uu doorto taasna badanaa waxaa isticmaalaa in dadka yurubiyaanka ah ayaa iyagoo dhalashadooda haysta yurubiyaanka ay waxay dooran karaan iyaguna inay doortaan dhalasho kale oo iyaduna holandees ah tan saddexaadna waa in qofku dhalashada uu weydiisto oo waa sida annago oo ka imaanay wadan wadamo kale oo halkan ku imaanay magangelyo doon inaan weydiisanay inaan noqono holandays weydiishadaas iyadaahna waxay leedahay process iyo shuruudo loo maro oo qofka loo baahan yahay inuu soo buuxiyo marka saddexdaas oo ah in loo dhasho in la doorto iyo in in uu qofku weydiisto o codsado ayaa lagu noqdaa waaya haddaba xisbiga bvv ee uu filders hogaamiyo maxaa uu yahay qorshihiisan cusub ee uu soo bandhigayo walaal jaamaco runtii wadanka holland waa wadan dimuqraadiyaddu ay aada iyo aada ugu xoog badan tahay waxaana ka jira xisbiyo fara badan weliba hadda baarlamaanka holland oo kuraastiisu ay ka kooban tahay boqol iyo konton kursi xisbiyada ku jira oo baarlamaankaasu ka kooban yahay waa saddex iyo toban xisbi sidaa darteed xisbiga b f f wuxuu ka mid yahay xisbiyada baarlamaankaas ku jira waana xisbiga labaad ee ugu kuraasta badan inkastoo dowladda uusan ku jirin runtii waa xisbi aada iyo aada radicaal u ah oo xagga midigta durugsan ah badanaana wuxuu aada iyo aada uga hadlaa arrimaha islaamka oo mararka qaarkoodna uu muujiya runtii diinta islaamka kitaabka uu muujiya nacayb marka xisbigan waxaa jira xisbi kale oo asagana la yidhaha denk oo runtii asaguna ku jira baarlamaanka horan wuxuu leeyahay saddex kursi xisbigaas xildhibaanada baarlamaanka ugu jiraana waa saddex xildhibaan laba turki ah oo xisbi kale kasoo go-ay oo ahaa xisbiga shaqaalaha iyo nin kale oo morocana marka runtii aada iyo aada ayay marar badan isugu dhacaan sababtoo ah marka uu ka hadla arrimaha islaamka badanaa iyaguna xisbigan kale iyaguna way ka jawaabaan waxaa kaloo aada iyo aada ugu eedeeyaa in ay ka shaqeeyaan danaha turkiga maadaama ay leeyihiin laba jinsiyadood oo haystaan jinsiyad turki ah si ay u dhasheen inkastoo ay yihiin dhalinyaro halka ku dhalatay runtii wuxuu ku eedeeyaa inayna daacadu ahayn dowladda iyo qaranka holland ee had iyo jeer ay daacadu yihiin waddankoodii arrimaha madaxweynahooda erdogan iyo wixii lamidan ay halkaa ka difaacaan sida aad sheegtay xisbigan waa xisbi xag jira oo aan qarsanin nacaybkiisa iyo weliba sida uu dadka qaar u bartilmaameedsado marka sharcigan uu soo jeedinayo uu isleeyahay wax kaga bedelo ulajeedadiisuna ay qeexan tahay ma u suurtagelaysa adoo dhinacyo badan ka fiirinayo maya walaal jaamac runtii arrintaasu runtii arrin aada iyo aada u fudud ma aha waayo xuquuqdan uu leeyahay dadka laga qaado oo asaliga ah oo ah inaysan wax dooro karin lana dooro karin waa xuquuq lagu xajiyey ama lagu adkeeyey dastuurka ama constitutionka wadanka holan weliba qodobadiisa ugu horeeya haddii aan xusiisto qodobka afraad guud ahaan dalkan dal aada u furfuran oo soogalotiga laga jecel yahay oo dadkoodu adduunka lagu tilmaamo dad furfuran oo u dabacsan bulshooyinka kale isdhexgalkana soo dhoweeya ayaay ahaan jireen sanadahan dambe xisbigan wakti dheer buu hadda shaqaynayay ma ku guulaystay inuu ka faa'iidaysto carooyinkii jiray oo soogalooti culeyska laga dareemayey dagaalka la dagaalanka argagixisada say tahay taageerada uu ka haysto bulsho weynta reer holand walaa horta xisbigan muddo sanado ah iyo baarlamaanka holland ayuu ku jiraa mar waxaa jirtay xataa uu dowlad dowlad dowlad jirtay ama cabinet uu maaragtay uu taageero siiyey si uu dowladdaas uga mid noqdo uu marka boolisigeeda baarlamaanka la keeno u taageero isagoo kama tirsanayn laakiin qidooqday dhahan macnaha inuu mar walba wixii baarlamaanka ay keenaan uu maaragtay uu ku taageero kama mid noqon dowladda dhowr jeeroo hore iyo hadduu baarlamaanka ku jirane mar kasta wuxuu helaa nambara aada iyo aada u badan sababtoo hadda xataa waa xisbiga labaad oo wuxuu leeyahay sagaal iyo toban kursi sagaal iyo toban kursi waa number aada u badan sababtoo ah halka kursi oo baarlamaanka holland ah wuxuu u dhigmaa lixdan iyo laba kun oo cod marka adigu sagaal iyo toban marka lagu dhufto lixdan iyo laba kun oo cod waa number aada u badan cali aada iyo aad ayaad umahadsan tahay adaa mudan walaal jaamac dhegeystayaal qormadeeni toddobaadkan ee qurbe intaas ayaanu ku soo koobaynaa waxaa igala qaybgelayey cali cabdi waare oo inoo faaqidaynayey xaaladda dalka holland khaasatan qodobka xisbiga bay vey vey ee khilad filders uu hogaamiyo islaam nacaybkana caanka ku ah uu ku doonayo inuu ku mamnuuco dadka labada sinjidood leh doorashada ka qaybgelayo hadday ahaan lahayd inay codeeyaan amaba loo codeeyo oo iyagu ay tartamaan tan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiisada